warbaahinta dalkan maraykanka iyo kuwa caalamka ayaa labadii maalmood ee u dambeeyey si weyn u hadalhayay wiil shan iyo toban jir ah oo asal ahaanna kasoo jeeda dalka soomaaliya kuna nool dalkan maraykanka oo ku dhuuntay diyaarad hoosteed taasi oo uu ka raacay gobolka california waxaana u socotay diyaaradani jasiirada hawaii wiilkan ayaa magaciisa la yiraahdaa yaxya cabdi haddaba maxamed colaad xasan ayaa qadka telefoonka ee california kula xiriiray aabaha dhale wiilkan oo magaciisa la yiraahda cabdulaahi yuusuf cabdi waxaan weyne olmost adigo jimcihuu joogay salaadu dukanayay jimcihuu joogay kole laakiin sabtii adigo jimco baxayso sabtii soo gelaysaan weyne waa marka sheekadan dhacday xageed ka maqashee marka newska kole idaacadaha newskan ka maqlay waxaa soo wacay qolada oo departmentka waxay soo wacay oo qoladii hawaii department kuwaarbor booliska soo wacay haye marka maxay kugu yidhahdeen made wiilkaagaan haynaa ninkaasaa nala joogo magacaaga sheeg iyo lasnemkaaga marka waxaan ku yidhi waxaad sheegaysaan ma garanayo sidee wiilkayga ku kaxaysan meesha kugeysan hawaay istowad awey meel buu isku qariyay wixii baan wax garan kari waayey meeshuu isku qariyo diyaaradda meel isku qarin karaa xaggee lugta laga geli karaa marka wixii waaba shoogted ba dhowr jeertaan markaan isla hadlaynay warkoodaan fahmi waayey booliiskan ku xidhay marka waa gartay marka booliiskan ku xidhay waxay dhehen waa sax waa jiraa marka waxay yidhahdeen waa jiraa sheekawaysa markaas waa faysalka waxay soo wacay oo departmentiga booliiska marka marka sheekadan aad maqashay lagu sheegay in wiilkaaga halistaa uu galay oo godkii ay diyaaradda lagu hedegelaya mid ka mida uu ku safray safar intaa la eg oo soddon iyo sideed kunoo cagoo cagood diyaarad ku duulaysay oo qabow jiro oo oxygen lagu neefsada lahayn uu ka badbaada markaad maqashay maxaa dareentay wallahi waxaan dareemay inuu badbaaday oo ka badbaaday oo ilaahay ka badbaadiyey aad iyo aadaan ugu farxay laakiin waxay ila naqatay wax aanan fili karin ama aanan qof bini aadan maskaxdiisa soo mari karin weligeyna waxaan maqla aysan ahayn marka waaba naxdinaaba markay u dhacdayba ilaa ma aanan hadlin laba maalimood waa gartay ma laguu sheegay sida ugu suura gashay wiilkaaga yaxya sida ugu suura gashay inuu diyaaraddaa raaco ma airboortku albaabka ka galay sida ugu suura gashay ma laguu sheegay wallahi ilaa hadda waxa aniga information aan ka hayo sida uu ku galay iyo sida newska unbaan ka arkay idaacadda qaabka meesha uu galay iyo sida dadka ay u maqleen unbaan u maqlay idaacadda wax ka duwan maanan maqlay marka newsku waxay leeyihiin derbiguu ka booday diyaaraddii sidaas buu labada lugood ee dya dambe ee diyaaradda mid ka mid ayuu ku dhuntay bokiska yar ee diyaaraddu ay lagu hagashato sidaabaad maqashay sidaasaan maqlay ha sidaa newska ugu qoray newska ay u sheegeen dadka ay u maqleen baan anigana u maqlay wa wa waa gartay marka yaxye markaad fiiriso dabeecadihiisa iyo markii uu kula joogay iyo bal maxaad ka dareemaysay oo oo xagga dabeecadihiisa aad nooga sheegi kartaa iskuolka iyo dadla dhaqanka iyo guriga intaba wallahi waa wiil iska yaro kuwayda maaragtay kuwayda iska yaro kuwayda iska ahaa marka iska degan iska kuwayda maaragtay ha waxyaabaha uu jeclaa maxaa kamid ahaa oo inta badan uu waqtigiisa ku qaadan ku qaadan jiray marka uu iskuol kasoo laabto wuxuu jeclaa laptopka t v-ga laptopka combyuutarada ayuu waxaas aada u jeclaa inuu fiirsado combyuutarada wa wa wa waa gartay marka caruur kalaa la dhalato walaalo la jooga la jooga ha caruurta la dhalato walaalaha marka imise caruura qoysku leeyahay caruurta waxaan nahay ilaa dhowra joogto ilaa caruurta waa fara badan yihiin wa wa wa waa gartay warbaahinta markay wiilkan ka arrintan ka hadlayaan waxay leeyihiin hay-adaha maraykanka waxay sheegeen in wiilkan kiiskiisii iyo baaritaankii ay ku hayeen ay joojiyeen maadaama uusan wax dhibaataha ku ahayn ama halis ku ahayn diyaaradda uu raacay oo uusan khatar gelinayn oo naftiisa uun khatar geliyey markaad arrintaa maqashay oo in wiilkaagii uu dambi la-aan yahay oo aan udlahaysan aad maqashay dareenkaaga siduu isu bedelay wallahi aada iyo aadaan ugu farxay waanan u mahad celiyey qolada dembiga baarisa dembi baarista marka aada iyo aadaan ugu farxay wiil yaroo saqiira oo waxba aanan dembi iyo waxba aan ka ogeyn buu ahaa marka aad iyo aadaan ugu farxay waana u mahad celiyey wiilkaaga dhalashadiisa waa maraykan soo maha ha ha annaga waxaa nahay maraykan ha laakiin somaali soomaaliyaad ka timaadeen ha original soomaalia nahay iyo aan haddana maraykan nahay halkan kuma dhalan isaga isaga ha africa ku dhashay all africa ku dhalanaya africa ka xagee aniga soomaaliya ku dhashay iyagana waxay ku dhasheen kenya hadda dabcan aabihii baa tahay wiilka waxaa laleeyahay wax dhibaata oo dembi lagu haysta ma laha xarun ciyaalka lagu hayo oo ku taala oo hawaii buu ku jiraa ma kula soo xiriireen oo ma kuu sheegeen waxa ay ka yeelayaan wiilkaaga waa ila soo xiriireen waana ii sheegeen sida ugu dhaqsiyaha badan inay iisoo celinayaan waa ii sheegeen waana ka rajeynayaa inay iisoo celiyaan haddaan su-aal kale kaa weydiiyo maxaa ku qasbay bay kula tahay in tallaabada uu qaado maxaa keeni karay kula tahay wallaahi dhalinyarta koleyba labaatan jir waxaa intuu intuu geed ka boodu tala ka boodaa marka dhalinyaranimada iyo xilligaas marka lasoo gaaro dhalinyarada waxa iska maaragtay aada iyo aad bay maaragtay isaga orordaan iskuolkii waxbarashadii ku adkaatay maaskii syniskii qofkan africa wuxuu kusoo baran inuu inta ka bilaabo waxbarashadii high schoolkii ku adkaaday marka taasna way ka hoskari kartaa macnaha absenty badan iyo waxyaalo badan oo adiga maaragtay waxbarashadii adiga ku adkaatay toddobaadadii ka horreeyey intii aanu guriga ka tegin ee dhacadan aysan dhicin waxyaaba uu ka hadla hadalhayay oo ama aad is leedahay wuu dhibsanayay miyaa jira wallahi wuxuu iska jeclaa inuu africa aado marka annagana africa africa annagana ma laha meel safe oo la aadi karo meel hadda weli laisku hadlayn karo maaha waan jeclaha inaan aadno markay safe noqoto wax walbaba ay caadi si caadiya sharci noqdaan lakin meel aan opportunity lahayn oo waxbarasho lahayn marka aniga hooyada joogto iyo aabahay iyo maaragtay la soo koray oo soo korisay marka laga yaabay inuu jeclaa inuu garanba iyo ayeeyay soo arko kolliba waa waa africa waa
wa waa gartay marka dhacadan waxaa laga yaabaa saameyn inay ku yeelatay qoyskaaga markaad aragtay warbaahintii dalkan maraykanka oo dhan telefishinadii iyo raadiyaashii oo aada u hadalhaya marka magaalada aad joogtaan ee san hose dabcan saameyntu way soo gaartay maxaa saameynahoo idinka soo gaaray dhacadan wallahi newskii oona hadal haya oo gurigii ay imaanayaan xaafadii ilaa afar maalin saddex maalin idaacadii wixii o dhan culays badan aan dareenay iyo maaragtay newska ku saabsan iyo maaragtay dariskii neighborhoodka wax walbo marka laakiin wax walba waxaa iga muhiimsan wiilkayga maadaama uu safe yahay uu fiican yahay intaasa iga muhiimsan marka goormaad filaysaa in lagu soo celiyo makuu sheegay waqti wakti go-aan iima sheegin hadda daawadii waa u socota waa dhakhtarku jooga marka asuun aas u fiicnaado waxaan
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi yuusuf cabdi aabbaha dhalay wiil la sheegay in uu ku dhuuntay halka ay gasho lugta diyaaradda dalkan maraykanka oo u waramayay waryaheena maxamed colaad xasan